بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وأصلي وأsلم على رsuل الlh وعلى آله وصaحبه وmن صار على نهجه واsتقام وبعd إخواني وأkhawاatي في الlah ugu horayn naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanaه wa taعaalى cabsidiisa maxaa yeelay waa waصiyaة الlahi الأwliina والآkhiriin waa tii uu alle u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyey ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u dardaarmay alla ka baq walaqad washayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa إiyaakum an itaquu اllah ilaahay waxa uu u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba inay alla ka baqaan taasi oo macnaheedu yahay awaamirta ilaahayna farayo iyo waxa laynaga doonayo wixii aynu ka awoodi karayno inaynu kala nimaadno wixii la inoo diidayna inaynu ka dheeraanno ama meesha la inoo diiday inaan la inagu arag marka ay sidaa tahay waxaa runtii muhim ah inaynu ogaanno adduunyadan waxa la inoo keenay inay tahay camal inaynu ku camal fallo dariiqaa rasuulku sala allahu calayh wasalam inoo jeexay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu soo dhiibay nebigiisa sala allahu calayh wasalam taasi baa ah ta aynu ku badbaadayno taasi baa ah waxa weeyaan shaqada dhabta ah ee lagu helayo liibaan mid aakhiro iyo mid adduunyaba man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyannahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qofkii camal wanaagsan sameeya labiyo dhadig kii uu rababa ha noqdo inuu ku noolaynayo nolol wanaagsan nolosha wanaagsani waa ta uu shaksigu ugu shaqaysanayo waxa anfacaya haddaad adduunyada joogtana cizi iyo sharaf baad ku noolaan haddaad camal wanaagsan samayso maxaa yeelay fa ina alcizata lilahi jamiica ciziga iyo sharafta alle ayaa iska leh cidda uu siinayaana waxa weeye ilaahay waa dadka markaa dariiqiisa raacay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilahay wuxuu inoo tilmaamay ciziga iyo sharafta inuu isagu iska leeyahay in rasuulkiisu leeyahay in dadka mu'miniinta ah ee dariiqa ay u jaaxeen raacay ay leeyihiin marka nolosha wanaagsani waa taa adduunyadana ciziga iyo sharaftu ay ku jirto aakhirana qofku dhibaatada jirta uu kaga badbaadayo taasi baa nolol dhaba ah taasi baa nolol wanaagsan ah waxa weeye maalinka qiyaame qof kastaa qofka kale ay cid isu xigeen wuu ka cararayaa hal xasanaad haddaad tidhaahid isii dadka ka isugu jeclaydeen ubadkaagii ooridaadii walaaladaa waalidka noocay u yihiinba qofba qofka kale waa ka firdhanaya maalinkaana haddii la yidhaahdo waxaa lagaa martiyayaa hal xasano wanaag intaad lahayd oo dhan iyo waxaad wanaag u gashay intaad xasuusiso oo aad tidhaahid miyaanad weladkaygii ahayn miyaanankaa naftaydaba u huray aanad ahayn miyaan ilaahay markaa ahaa markaa samayskaaga sabab iiga dhigin wax kastaad akhridaba maalinka ayaa nafsiyaa nafsibaa arrintu maraysa hal xasano kuu quuri u maayo waa la kala yaacaya maantana camalka wanaagsan ee aada samayso waxa weeye inta ugu yaree lagugu siinayaa waa toban xasanaad wey ilamaa toddoba boqol ilamaa adcaaf iyo labanlaabyo ka badan ilaahay baa bixinaya subxaanah wa tacaala maanta adaan cidna martiyayn maanta halkii laga shaqaysanaya waa tan maantaynu u baahannahay inaynu shaqaysanno oo aynaan hadhow cid kale martiin oo aynaan hadhow adduunkoo dhan haddii laysu keeno aynaan is odhanin qof kasta yaa adiga naarta kaaga horraysiiyo adiguunku badbaadiya ilahay wuxuu inoo tilmaamay yowadu lmujrimu low yuftadii min cadaabi yowmaidin bibaniih wa saaxibatii wa akhiih wa fasiilatii alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican uma yunjiih ilahay waxa uu tilmaamay qofka mujrimka ah ee dembi falowgaahi maalinta qiyaame inuu jeclaysanayo haddii cadaabka maalinkaa lagaga furan lahaa ubadkiisa inamadiisa walaaladii ehelkuu u dulmi jiray iyo wixaa dunida kor saaran oo dhan cid kastoo bimacnaa uu jeclaa oo u gargaari jirtay markii adduunyada isa soo garab taagi jirtay waxa uu jeclaanayaa waxa weeye in intaba cadaabka la geliyo oo isaga uun la badbaadiyo maalinkaa taasuu tamaniyaya qof waxa weeye qof uu jecel yahay waxba u tarayaa ma jiro waxa lagu badbaadayo iyo tigirhka lagu dhaafayo ciqaabka ee lagu badbaadayaa waa wixii aada shaqaysatay wey waa shaqadii aada sii dhigatay abaalkeedii baad heli marka waxaa muhim ah iyadoo waxayna jannada lagu gelayaa rabbi naxariistiisa iyo galladiisa tahay ee waxa weeye waxaynu shaqaysanaynaa waxba aanay ka gudaynin misna waxaa lagu badbaadayaa qof kastaaba waa wuxuu shaqaystay maantaynuna fursad haysannaa maantaynu haysannaa fursadaan cidna inoo tirinayn maantaynu loo baahan yahay waxaynu ku badbaadi lahayn inaynu shaqaysanno maantaa loo baahan yahay rabbi in badan gacmaha inaynu hoos dhiganno oo weydiisanno inuu markaa jannadiisa iyo raalli noqodkiisa inagu galladaysto ciqaabkiisana inaga badbaadiyo wuxuu inaga doonayna waxaynu ka awoodayno kala nimaadno wixii la inoo diidayna aynu ka dheeraanno oo aynu ka fogaanno oo shaydaanku aanu inagu wiirsan maalinka qiyaame ee uu odhan doono anigu miyaan ku qasbay wuxuun baan kuu tilmaamay kadibna waad yeeshay adigaas ka kay aqbalay anigu kuma qasbay marka wiirsigaasi intaanu inagu dhicin ilaahay subxaana wa tacaala aynu u soo noqonno wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun marka u toobad keena mu'miniinay sidaa u dhantihiin ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena taasi baa lagu liibaanayaa taasi baa lagu badbaadayaa taasi baa nebigeennu sala allahu calayh wasalam isaga oo sayidu waladi aadam ah ana sayidu waladi aadam walaa faqra buu nebigu sala allahu calayh wasalam anigu ilmo nebi aadan sayidkoodaan ahay wax faanahina ma jiraan ma faanaya buu nebigu sala allahu calayh wasalam ee ilmo nebi aadan anigaa u sayida isaga oo sidaasa nebigu sala allahu calayh wasalam ayaa misna muxuu samaynayey maalinkii mi-atu mara boqol jeer ayuu rabbi u toobad keenayey oo istikfaaru la imanayay taasi buu samaynayay nebigu sala allahu calayh wasalam marka innaga ayaa ka mudan inaynu toobad keenno waayo nebiga dembigiisa kii hore iyo kii dambeba waa la dhaafay innagase wax laynoo ballan qaaday in laynaga dhaafay ma jirto ilaahay naxariistiisa ayaynu rajaynaynaa ciqaabkiisana waa ka baqaynaa marka innaga ayaa ka mudan inaynu rabbi subxaana wa tacaala aynu u toobad keenno oo aynu istikfaar ula nimaadno innaga ayaa ka mudan oo loo baahan yahay si badan inaynu rabbi ugu soo noqonno subxaana wa tacaala waxaynuna ogaanaynaa nicamka ilaahay ka simay bulshada ee mid yar iyo mid weyn iyo mid faqiira iyo mid hanti haysta waxyaabaha laga siman yahay ee alla subxaana wa tacaala inaga simay waxaa ka mid ah wakhtiga wakhtigu midkeen kasta isku in weeye maalan halkanaynu joogno inta saacadood ee habeen ah iyo inta saacadood ee maalin ah qof kastaa waa haystaa mid odhanaya aniga wakhtigayga waxbaa habeenkii ka dhiman oo aniga saacado kooban baa lay siiyey maalinkiina qayb baa layga goostay ma jiro waagu mar buu inoo wada beriyaa marna qoraxdu waa inaga wada dhacda waana inoo soo wada baxdaa marka waxaa loo baahan yahay sida loo kala faa'iidaysanayo wakhtiga looga kala faa'iidaysanayo ayuun baynu ku kala fiicanna oo midna wax wanaagsan wakhtiga gelinaya oo aakhiriya adduunba dantiisu ku jirto qofna laga yaabaa inuu leeyahay wakhtiga waan dilayaa oo waa isdhaafinayaa wakhtiguna waa nicmo aada iyo aada u weyn nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay nicmataani fiima maqbuulun kahiiru min annaas waxa uu tilmaamayay nebigu sala allahu calayh wasalam laba nicmo waa maqbuun waa mid lagu dhacayo marka in badanoo dadka ka mida waa lagu dhacaa oo macnaha waxay kaga sugan yihiin sidii shayga qofka aan qiimihiisa garanayn laga yaabo waxaanu ku gadnayn inuu u siiyo oo shaygii lagu dhaco nebigu wuxuu yidhi laba nicmo dadka waa lagu dhacaa in badan waa moogooyin ma garanayaan shayga qiimo liita bay ku tuurayaan waa asixatu walfaraaq waa caafimaadka iyo inta qofku jaaniska haystee uu gacan bannaanyahay marka wakhtiga waa ka simannahay laakiin waxaa muhimah inaynu si wacan uga faa'iidaysanno oo wakhtigaa isaga aynu gelinno wax aakhiradeenna ina anfacaya aynuna ka dheerayno wax waxayna yeelaynaya oo aakhiro xujo inagu noqdo waayo khayrka aynu intaa ina soo maraya iyo nicamka ina soo maraya intaba waa layna weydiinayaa waa layna weydiinayaa marka waxaa muhima wax khayr iyo wanaagah wakhtigeenna inaynu dhex dhiganno si uu aakhiro inoo anfaco ilaahay subxaana wa tacaala xaqa hayna waafajiyo hana inaga dhigo khayrka iyo wanaagga dhegaheenna soo gaadhaya in badan iyo wacdiyada culimmada iyo waxgaradku inoo wadaan kuwii markaa ku camal fala ee siday tahay u qaata dhammaanteenbana allah inagu anfaco kelmaddaa kooban baan kusoo koobaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin een walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddaa sheekhu inoo soo jeediyey ee aada iyo aada muhimka ilaahay khayr iyo wanaag allah ka siiyo inagana kuwa qaata ee ku dhaqma allah inaga yeelo sheekheena waa u ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka allah u saaray aynu leenahay su-aali baynu iska gudagelaynaa aada iyo aad bay su-aaluhu u tiro badan yihiin runtii ma soo koobi karayno waa su-aalo aada iyo aada u badan dadkuna ay u baahi qabaan in badan su-aalahay sugaayeen markaa waa iska gudagelaynaa iska bilaabanaynaa inagoo hadalka soo kookoobaynaa su-aasha koobaad sheikh waxay odhanaysaa gabadh baa nahay ninkaygu markaa kama adka masruufkii masruufaayey aniga ayaa ubadkii u shaqo taga markaa shaqadaan ubadka u shaqo taga waxyaabahaan siinaya sadaqad may noqonaysaa yacnigi mayna bannaan tahay sadaqadna may noqonaysaa su-aasha labaad way soo gudagelaysaa waxay tidhi waa gabadh iyaduna ninkaygii dacwad buu baxay markaa diina oo wixii dacwad baan u baxayaa wax masruufa oo iga tegayna ma jirto carruurtii annaga kaga tegay shaygaasuna ma yahay markaa mid bannaan oo markaa dacwad saxa annagoon waxba haysan nooga tegayo afiiduna baaraka allah fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaa habboon inaynu fahanno ragga ilaahay subxaana wa tacaala xaasaska wuxuu ugu waajibiyey iyo ubadkiisa iyo waalidiinta haddii aanay waxay markaa masruuftaan haysanin inay biiliyaan biilku waa waajib sharci ah oo ragga lagu leeyahay wey waana waajib loo baahan yahay in aan la dayicin oo aan la hallaynin sidaana waxaa tusinaya bilkitaabi waasunnati waalijmac ilaahay kitaabkiisu waa tusinayaa liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima aataahu allah ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay kii waxa weeyaan alla risqa uu u waasiciyey ballaadhintaa alla uu ugu ballaadhiyey ha biiliyo oo xaaskii iyo carruurtii waa in la biiliyaa kii alla uu ku cidhiidhiyeyna waxaa alla uu siiyey waxa ka bixiyo wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ka wax loo dhalay ee ubadku ay ku abtirsanayaan waxa ilaahay uu ku waajibiyey oo saaray mariinka iyo masruufkooda si macruuf ah oo markaa toosan inay u bixiyaan baa alla saaray subxaanahu wa tacaala bal nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam kafaa bilmar-i ihman an yudayica man yaquut qofka dembi waxaa ugu filan inuu markaa dayaco ciddii uu quudinayay ee uu masruufayey ee uu mas-uulka ka ahaa inuu dayaco taasi baa dembi ugu filan nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu kaloo ina siiyey daabit guud ou inagu yidhi kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatih mid kastaaba waa mid wax loo dirtay wixii loo dirtay ee la raacsadayna waa la weydiinayaa marka raggu ha ogaadeen inaanay sunne ahayn bal inay waajib tahay cayniyah oo saaran inay xaasaskooda biiliyaan oo ubadkooda biiliyaan oo wixii ay awoodayaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo dhiibo inaanay ka hagranin oo aanay dayicin dumarkana waajibkeedu inay tahay guriga iyo ubadkeeda iyo gurigeeda inay ku fillaato oo ay ku sugnaato waqarna fii buyuutikun walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa waxa weeye ilaahay wuxuu tilmaamayaa dumarow guryihiinna ku sugnaada hanaan la soo bambixina quruxdiinna sidii kuwii hore ee diinlaawayaasha ahaa ee jaahiliyadu ay ula soo bambixi jireen marka haweenaydaa tidhi carruurtii anaa u shaqo tegaya haddii shaqsigii qadar a la helay ninkii ka mas-uulka ahaa oo dee dani u run sheegtay xaaladda iyada a dhibaata kuma jirto oo cid ka furatana ay weyday hadduuse yahay qof isagoo awoodu leh inuu shaqo tago qof nolosha ka dhacay ah oo laga yaabo qaad iyo waxaan macno lahayn oo alla xaaraam yeelay inuu wakhtigiisa ku bixinayo iyo wax kaloo la mid ahoo aan fiicnayn xaaladda noocaasiya waa mas-uuliyaddiisii oo uu gabay waana mid la weydiin doono amaam allah waana mid uu markaa ku dembaabsan yahay ayna tahay inuu ilaahay uga toobad keeno oo ooridiisana uu asturo gurigeedana uu u daayo inay ku sugnaato isaguna uu ubadkiisa u raadiyo wixii waxa weeye anfacayay ee markaa uu u soo shaqayn karayay uu u raadiyo taasi waa waajib saaran oo allana subxaanahu wa tacaala uu kala xisaabtami doono kelmadda ku saabsan maalan ma ka helayaa waxa aan ku masruufayo sadaqo ma ii noqonaysaayo ajar ma ka helayaa waxaynu tilmaamaynaa mar haddii waxaad ka soo shaqaysay ay xalaal tahay waad ka helaysaa laa shaka fii dalik waad ka helaysaa bal xitaa waxaad u qastiday inaad bixisay iska daaye waxa si kale lagaaga qaato ama ha lagaa xado ama shimbiro xitaa waxa ka qaateen wixii aad soo shaqaysay risaq xalaal ah oo ah xooggaagii ahoo aada soo shaqaysay waad ka helaysaa ajar iyo wanaag sidaasi baynu tilmaami lahay marka taasi taasi baan ka odhan lahaa amaa shaksiga waxa weeye dacwadda u baxay ee waxa weeye ubadkii iyo ooridiina aan waxba uga tegin isaga laftiisu waxaa habboon inuu ogaado dacwadu min xaysu alasli waa min furuud alkifaaya asal ahaan waa furuud alkifaaya waa waajib ummadda si guud looga doonayo loona baahan yahay cid markaa ku habboon oo markaa dacwad gudbin karaysa inay bulshada qof kastaaba wixii uu hagaajinayo aayad qurana allaha ka dhigee uu gudbiyo sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam balliquu canii walow aaya marka xaggayga ummadda wax ka gaadhsiiya aayadna allah ka dhigee waa takliif marka la yidhi balliquu gaadhsiiya waxbaa laynagu kalifo oo layna faray canii marka nebigu yidhina sala allahu alayh wasalam waa tashriif waa sharfid iyo qiimayn layna qiimaynayo oo laynoo tilmaamayo markaynu dacwadda gudbinayno maqaamkii nubuwada sala allahu calayh wasalam iyo nebinimada inaynu matelayno oo innaga oo warathatu lambiyaa ah oo nebiga kuwii dhaxlay ah uu nebigu leeyahay idinkoo aniga iga wakiila gudbiya marka waa qiimayn layna qiimaynayo qofku cidduu matelayo wuu ku qiimo yeeshaa marka qiimiheenno kor loo qaaday weeye marka uu nebigu leeyahay waar ummadda aniga xaggayga ka gaadhsiiya hay-ad quudhana allah ka dhige walow aayana waa taqliil waa yarayn macnaa waxaad hagaajinaysaa hadday doonto wax yarba ha noqotee ummadda markaa diinta iiga gudbiya idinka oo aniga xaggayga ka wakiil ah oo waxa weeyaan xaqii aan la imi gudbinaya marka runtii dacwaddu waa fiicanta laakiin dacwaddu ma aha inay waajib sharci ah oo kan dacwaddaba ka sii xoog badan oo kan ummad baad ula siman tahay adiga kani gaar kuu yahay oo gaar lagaaga doonayo inaad waxa weeye dayacdo qodob sharciga ma aha waana arrin aan sax ahayn waxa kaloo xusid mudan dadka qaarkood qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayay si qaldan u fahmaan ee waxa weeye ehelkiisa uu kaga tegay cinda waadin kayri dii zarcin markaa tog agtii oo wax zaraca iyo waxba toona aan lahayn ee markii dambena ay tidhi yaad nooga tegaysaa ee uu yidhi ilaahay baan idinka tegayaa ay tidhi ma ilaahay baa sidaa ku faray ee uu tilmaamay in ilaahay sidaa faray isagu nebi ilaahay buu ahaa ilaahay baana faray qoyska halkaa inuu kaga tago adiga alle kuma farin inaad qoyskaaga dayacdo bal nebiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam kafaa bilmar'i ihman an yudayica man yaquut qofka dembi waxaa ugu filan inuu halleeyo oo dayaco ciddii uu masruufayay ee uu quudinayay marka wadaadka reerka dayacay ee ay ka cabanayso xaasku iyo cid kasta oo qaabkaasi ku dhaqmaysa waxaynu leenahay ugu horayn dacwadda naftaada ka bilow marka xigtana ehelkaaga ka bilow iyagaa u xaq leh ehelkaaga ka bilow waa waajibkooda ka soo bax markaad iyaga xilkooda gudato ummadda kale dacwadda gaadhsii laakiin iyagoo iyagii dayacan oo lagaba yaabo adiguna aqoon cilmi oo badan oo aada gudbinaysaaba inaanay jirin waajibkii alla ku saaray ha dayicin waxaan lagugu waajibinna ha isku waajibin sidaasi baan ku soo ururin lahaa waxaanan odhan lahaa qaabkaasi qaab wacan ma aha ha la ogaado xaasaska iyo ubadka masruufkooda iyo xilkoodoo la gutaa inuu yahay waajib sharciya biijmaaci almuslimiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaaka allahu khayr ljazaa sheekh su-aasha kale waxay odhanaysaa dad baa marka dacwadda iyo khayrka loo sheego waxay bilaabaan muran ayagoo markaa kugu gacan saydhaya markaa odhanaya anigu sheekh hebel baan saa yidhi oo aan ka malqay laga yaabo waxay daliishanayaan inay kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka hor imanayso miyay noqonaya dad markaa diintii diidaya dadkaasu
ugu horayn daaciga iyo qofka ilaahay dadka ugu yeedhaya waxaa muhima inuu garto waxa isaga laga rabaa waa inuu ummadda xaqa gaadhsiiyo rasuulka allah lagu leeyahay sala allahu calayh wasalam in calayka ila albalaaq rasuul allah wax kale kuma saarna ee waxa weeye waxa ku saarani waa inaad ummadda xaqa gaadhsiiso wey adigu inaad ku qasabto iyo in lagaa qaataa midna shardi maaha adiga waxa ku saaran ummadda inaad xaqa gaadhsiiso bal nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu inoo tilmaamay maalinta qiyaame inuu iman doono nebi dhan oo hal qof la socdo ama ay laba la socoto ama aan qofba la socon intaba waa tilmaamay ambiyadaasi ma aha macnaheedu dacwadda siday ahayd inaanay u gudanin inaanay usluub la arko usluubkii ugu fiicnaa aanay markaa ummadda ugu gudbin macnaheedu ma aha siday ahayd bay u gudbiyeen laakiin waa laga diiday waana la maqli waayo nebiyullaahi nuux calayhi wa calaa nabiyina afdalu salaati watasliim ummaddiisa wuxuu ka dhex yeedhayey sagaal boqol iyo konton sano kun sano konton baa ka dhinnaa intuu yeedhayay ilaahay waxaana uu tilmaamay waxaa rumeeyey inay wax yar ahaayeen waxaa rumeeyey wax yar bay ahaayeen sidaas si leeg nebiyullaahi muusa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la hadlayey wax yaroo weliba kooban oo dhallinyaro ah dad kooban baa rumeeyey fama aamana limuusa ila duriyatun min qowmi calaa khawfin min fircawna wa mala'ihi maalan alla wuxuu inoo tilmaamay nebiyullaahi muusa waxaa rumeeyey koox kooban oo reer tulkii ah kuwaasi oo weliba cabsi kaga sugnaa fircoon marka ambiyada ilaahay oo xaqa dariiq la arko ka ugu fiican u gudanayay ayaa laga diidayay oo wax koobani rumaynayeen qaarkoodna qiyaamaha aanay cidba la imanayn marka qofka daaciga ah waxaa la rabaa ummadda isagu naftiisa ugu yeedhi maayo waxa ugu yeedhayaa xag ilaahay ilaahay waxa uu u tilmaamay rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam sala allahu calayh wasalam inuu ku yidhi qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin rasuul allah waxaad tidhahdaa kani waa jidkaygii ilaahay xaggiisa ayaan dadka ugu yeedhayaa anoo aqoon ku dheehan aniga iyo cidda i raacdayba adcu ila allah daacigu ummadda isaga isugu yeedhi maayo inuu dhexdooda sharaf ku yeeshana raadin maayo wuxuu ka raadinayaa ummadda wuxuu ugu yeedhayaa waa xag ilaahay adiga waxa ku saaran inaad gaadhsiiso usluub la arko ka ugu fiicanna inaad u gaadhsiiso waxa weeye inaad ku qasabtaana kuma saarna hadday kaa qaadan waayaanna ku dembaabi mayse waana laga yaabaa haddaanad dacwadda ka caajisin qofku qaabka uu wax u xujaysanayo iyo hebel iyo sheikh hebel inaanu daliilahayn ee loo baahan yahay kitaabka iyo sunnada in loo noqdo haddaad qaabkaa u sheegtana waxaa dhici kartaa aakhirka inuu ku hanuuno markaa runtii iyadoo aan lagu odrhanin dadka sidaa yeelaya haddaanay badrheerhsanayn oo aanay dacwad la dagaalan ahayn aan lagu odhanaynin waa diintay diidan yihiin ee laga yaabo qofkani inuu alle iyo rasuulkiisaba jecel yahay sala allahu caleyh wasalam laakiin uu si kale wax u diidayo dadka qaarkood iska daa wax kale ee xagga diintaa xitaa qabyaaladu ka gasha oo waxaa laga yaabaa xaqii oo aada u sheegayso shiikhan uu sheegayaa inay meeluun xeegaan ka leeyihiin kule isku reer yihiinna oo dabeedna uu laga yaabaa inuu ku leeyahayba war annagu waxba kaa dhegaysan mayna sheekh hebel baa saa nagu yidhi waa wax dhici karaa marka waxba ha ku degdegin ee adigu isku day marba xaqa sidii aada u awoodayso uun inaad u gudbiso kuna talagal in lagugu aflagaadayn doono waayo ambiyada ilaahay baa lagu aflagaadaynayay oo intaasoo naanaysood iyo intaasoo foolxumo loo nisbaynayay ama waalli ha noqoto ama waa sixran yahay ha la yidhaahdo ama waa gabyaa ha la yidhaahdo wixii la doono ha loo tiiriye intaa la ceebaynayay ceeb baa ku soo gaadhaysa kuwa markaa hadalkii kugu habboona aan ku odhan baa kugu imanaya bulsho tidhaahda ka wada dareera waxba ha ka dhegaysaninaa iman doonta intaba sabir baa loo baahan yahay iyo dulqaad iyo diinta sida ugu fiican in loo gudbiyo bulshadana waxa saaran culimmadooda cid kastoo wax u sheegaysa inay waxa weeye ay si badan ixtiraamkooda u siiyaan hadday qowlka ay sheegayaan ku qancaanna dee waa halkeeda haddii kalena culimo kale waa jirtaa ee ay marageeyaan oo yidhaahdaan yaa kale oo bal culimmada qowlka noocana qaba oo cidda diin ahaan ay ku kalsoon yihin ay wax weydiiyaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaak allahu khayr jazaa sheekh su-aashan kale waxay odhanaysaa muxuu yahay xukunka tusbaxa masalan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu inoo jideeyey waxaa ka mid a dikriga si badanna la inoogu waaniyey alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay waxau tilmaamayaa war hooyaay ilaahay xuskiisa ayay quluubtu ku xasishaa in badan waxaad arkaysaa nusuusta wadkuruu laha kaiira lacallakum tuflixuun ama cibaadaad badan marka la sheegayo in dikrigana layna farayo oo la leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan xusa waxaa mudan tihiin inaad liibaantaan waxaynuna ogaanaynaa waxaynu alle ugu dhowaanaynaa waa wixii nebigeennu inoola yimi sala allahu caleyh wasalam waayo diintu waxay inoo soo martay waa dariiqa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu isagu rabbi ku caabuday ayaynu ku caabudaynaa ahlulcilmigu mid iskuma khilaafsana waanay ku ijmaacsan yihiin faruhu inay tusbaxa ka khayr roon yihiin oo faruhu ay khayr badan yihiin waa biijmaaci ahlilcilmi laba iskuma hayso ahlulcilmiga laba iskuma hayso faruhu inay ka khayr badan yihiin tusbaxa nebiguna sala allahu caleyh wasalam uu tilmaamay isagoo dumarka la hadlaya icqadna bilanaamil fa inahuna mustanaqaat waxa weeye waxaa ku gunudaan tasbiixda xubnaha farihiinna ku gunta maxaa yeelay waa kuwo laga hadlinayo oo maalinta qiyaame way markhaati kacayaan farahani marka ahlulcilmiga laba iskuma hayso inay faruhu ka fadli badan yihiin tusbaxa laba iskuma hayso laakiin waxay isweydiiyeen faruhu ha khayr badnaadeene tusbaxa laftiisu ma bannaanaan karaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen maya qayb ahlulcilmiga ka mida waxay yidhahdeen maya ma bannaana bal waa bidca waayo waxaan diin baa la moodayaa oo qofku markuu soo qaadanayo wuxuu arkaa diin ahaan dee wax aan nebi maxamed la imanoo diinahina ma jiro waa wixii nebigeenu inoo keenay sala allahu aleyh wasalam diintu waa midda kale e in badan ummadda wuu kala soocaa oo waxaa laga yaabaa in wadaadada qoloba mid gaara leedahay oo la yidhahdo tusbaxaasi waa kii kooxda noocaasiya kaa kalena waa kii kooxda kale noocaasiya kaa kalena qolada noocaasaa qaadata ilaa markii dambe ay yidhaahdeen qayb ka mida tusbixii intay qaabdiineedkiiba dhaafiyeen kaasina waa kii fiishlayaasha ilama ay heer ka gaadheen marka waxaad arkaysaa inay xitaa tusbixii la kala noocnooceeyey marka ahlulcilmiga in badan oo ka mida waa diideen kutubta laga alifayna kitaabka uu leeyahay bakar abu zayd raximah allahu tacaala raxmatan waasica ayaa kutubta ugu fiican ka mida taariikhu subxa iyo wa xukmuhaana uu ku tilmaamay taariikhda uu leeyahay tusbuxu iyo xukumkiisa iyo qoloba qaab gaara inay u isticmaali jirtay qaar qoorta gashada qaar kun midh gaadhsiiya qaar waxa weeyaan boqol ka dhiga qaar dhowr iyo sodo qoloba noocay ka dhigi jirtay iyo sida loo isticmaalay qaar baa xitaa wax ku jeedli jiray oo dadka la dhici jiray oo bahalo waaweyn oo halista soo qaadan jiray marka runtii qolo halkaasay ka istaagto meel adag bay iska taagtay ahlulcilmiga qayb ka midana waxay yidhaahdeen faruhu ha ka fiicnaadeene heer bidca ma gaadhsiisna haddii aan dee si kale diin kale iyo qaab kale laga dhiganayn asuu ka badbaado istus uu qofku dadka inuu tasbiix badan yahay anigu kun baan ridaa iyo wax la mida ka'annamaa inuu muujisanayo oo tusbax weyn ummadda tusayo hadduu riyaa iyo istus ka madhnaado iyo kooxa kooxaysi cidba tusbax gaara ay sidato uu ka madhnaado iyo waxyaabaha la midka ah waxa weeye arrinkiisu faraha ka fiican bilijmaac laakiin heer bidca ma gaadhsiisna qolo tidhi baa jirta oo soo yaro dhoweeyey ahlulcilmiga oo yidhi waa laga fiican yahay laakiin bidco ku tilmaami mayno marka runtii marka la ysku soo ururiyo tusbaxa arrinkiisu ma fiicna waxa fiican wixii nebigeennu inoola yimi saxaabadiisuna isticmaali jirtay in lagu gaabsado oo ah faraha maalinta qiyaame markhaati kacaya in rabbi loogu tasbiixsado oo lagu xuso wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
jazaak allahu khayra jaza sheekh saaiidka kale waxa uu leeyahay dadkan qaadka iyo sigaarka cunaya ma noqonayaan dadka markaa naftooda dilay inkastoo imaka baalka aada iyo aada dhibtiisa u badatay oo dilkiisa u batay dadkii cunaya aada u madhanayaan oo dhimanayaan howlo badanna uu keenay aayaddii ilahay yihi subxaanahu watacaala walaa taqtuluu anfusakum ma soo osgolayaan afiidunaa baaraka allah fiikum
runtii waxaan loo yaqaano shajaratulqaad ama geedkan qaadka ahlulcilmigu wakhtiyadii hore ee uu caalamulislaami yimi way isku khilaafeen laakiin waxay u badnaayeen qolada xaaraam yeeshay dhinacaasay u badnaayeen laakiin markii dambe ee uu dhibkiisu caddaaday markaa horena khilaafka waxa keenay wuxuu maadaamuu iska geed ilaahay yahay oo arladiisaa ka baxaya culimmadii waxay isku qabteen wakhtiyadaa hore war hortuu wuxuu ma dhib buu leeyahay mise dheef ile ilaahay waxa dunida korkeeda saaran wax nas inoo caddeeyey inuu xaaraam yahay iyo wax markaa dhibtiisu caddaato mooyaane asal ahaan waa inuu inoo xalaal yahay huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilaahay waxuu inoo abuuray dhulka waxa korkiisa saaranba innagaa laynoo abuuray marka wakhtigii hore khilaafkaasaa soo dariyey laakiin wakhtiyadii dambe ee caalamku ay ikhtishaafeen ama ay u caddaatay gaal iyo muslimba dhibkiisa ahlulcilmiga muctabarka ahay iskuma khilaafaan sida aawadeed baad arkaysaa majaamicda laysugu yimaado ama gudiyada sida hay-atulkibaar alculamaaga sacuudiga oo kale iyo kuwa la midka ah iyo masalan ibnu xajar alhaytami alfaqiihi iyo qaabkii uu tilmaamay wakhtiyadii hore isaga laftiisu ha ka taradudo sida uu kitaabkiisa markaa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir oo kaliya uu ku tilmaamayo laakiin wakhtiyadii dambe kelimadda ahlulcilmigu waxay ku sugnaatay waxaan inuu xaaraam yahay weliba waa markuu geed ahaan caadiga yahay marka laga wada hadlayaa marka iminka kiimika lagu buufinayo si uu u degdego oo markiiba u soo baxo ee intaasoo sunood oo ummaddii beerka fadhiisanaysa oo dhiigga raacaysa oo waxa weeye si badan wax u yeelaynaysa lagu darayana xaaladii hore ahlulcilmigu ka hadli jireen waa ka gedisan yahay oo bariiskaa caadiga ah haddaad sun ku darto dee wuxuu waa bariis odhan maysida waa sumaysan yahay marka runtii waxa weeye cidda waxaan fahmaysa ee dhibkiisa loo caddeeyey ee garanaysa shaki ma laha aayaddaa nasiib inay ku yeelanayso ayaddaa ilahay uu leeya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war nafihiinna ha dilina ilaahay waa idii naxariisanaya waa idii turaya ee nafihiinna ha dilina laakiin ma odhanayno cid kasta oo cuntabaa nasiib ku yeelanaysa ma odhanayno maxaa yeelay dad badani dhibkiisaba ma oga ee qaarkood waxaba laga yaabaa in lagu yidhi waxbuu tarayaa war waa dadartii inamada lagu dhalayay in lagu yidhi baa laga yaabaa oo uu sidaa aaminsan yahay oo uu isleeyahay naftaada wax u taranso waa wax dhici karaa qaarkood waxaaba lagu yidhi waa quud awliyo dee quud awliye u diidi mayno waa yahay laakiin waa awliyaau shaydaanka awliyaau raxmaan maaha awliyada ilaahay quudkooda maaha waa awliyada shaydaanka quudkooda weeye waayo waa shay xaaraama wey nafta iyo maalka iyo sharafta intaba waxbuu yeelaynaya intaba waxbuu yeelaynaya qofka caqligiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa macnaa daruuriyaadkii islaamku ilaalinayey waxa weeye iyo diintiisa intaba waxbuu yeelaynaya intaba waxbuu yeelaynaya marka runtii arrinkaas bahalkaasi waa bahal xaaraamah sharciga islaamkana aan ku bannaanayn isaga iyo sigaarkuba naftana wax yeelaynaya adraarta iyo kansarada uu dhaxal siinayo iyo inta dhibee uu keenayeyna ilaah bay u tirsantah ilaah bay u tirsantah marka waxa fiican in laga reebtoomo oo waxa weeye markaad iska dayso baad arki doontaa hadday tahay naftaada iyo hadday tahay maalkaaga iyo hadday tahay wakhtigaaga iyo hadday tahay mas-uuliyaddaada waxa kuu kordhaa dib baad ka ogaan doontaa ee iska daayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga baq ogowna in lagu weydiinayo naftaada waxa aad daroogada aad ku isticmaalayso iyo maalka aada iska gelinaysaba waayo maalka laba su-aalood baa laynaga weydiinayaa min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqahu gomadaadu maalinta qiyaame halkay taagantahay ka dhaqaaqi mayso ilaa su-aalaha lagu weydiinayo ay ka mid noqoto xoolaha halkaad ka keentay xaggaadse ku bixisa haddaad tidhaahdid qaad baan ku bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala kelmadda aada la hor istaagto ayna caddahay in culimmadu kuu caddaysay waxaasi waxa uu yahay waa arrin halistiisa le ilaahay subxaanaه wa tacaala xaq ahayna waafajiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaaka allahu khayra jaza sheekh saa-iilkan kale waxa uu leeyahay dadku waxay yidhaahdaan gabadhu markay intay afartanka ku jirto xabaasheedu afka ayay kala haysaa arrintaa maxaa ka jira su-aal kaleo iyaduna dumar ku saabsan haddii ay gabadhu meherka kitaab qur-aana ka dhigato wax dhibi may ku jiraan su-aasha hore ee maalan ku saabsan gabadhu inta ay damu nifaaska wadato ee dhiigga dhalmada wadato xabaasheeda afka kala haysaa arrintaasi laa ictibaara laha wax jira maa qodob saxa ma aha waxa weeye xabaashuna meelna afka ma kala haysee marka uu qofku dhintaaubaa loo qodi haddii uu xabaalba dee helo haddii kalena halkuu ku dhintay buu dee ku dhammaan oo bimacnaa ku googo'i marka xabaal afka u kala haysaa ma jirto qofka waa jirtaa wakhtiyada qaarkoodoo la odhan karaa dee xanuunka hayaa maradulmakhuuf wax loo yaqaano xanuunka halista ah ee xitaa wuxuu bixiyaa xukum dardaaran qaato oo dardaaran oo kale uu la mid yahay gabadhoo kale markay foolanayso waxa weeyaan waxay ku jirtaa maradulmakhuuf xanuun halisa haya wixii ay tidhaahdaa waa dardaaran waxaa ka mida marka ay dhasho intaanay weli mandheertu soo dhaafin ee ay ku jirto iyadana xabaali afka uma kala haysee laakiin waxay noqonaysaa gabadh uu hayo xanuun halis ah oo hadalkay tidhaahdo dardaaran baa la xisaabinaya xitaa qof hadday wax siiso waxaa waxa loola dhaqmayaa kal wasiya sidii dardaaranka oo kale oo haddaabay sidaa ku dhimato iyada oo xaaladdaa ku suganna wax ku siisay waxaa waxaa loo eegayaa ulusulmaal xoolaha saddex meelood meel ahaan waayo xukmulwasiya la siinayaa ee qof caadi ahoo caafimaad qabay wuxuu bixiyey laga dhigi maayo marka axkaam noocaas oo kale a wakhtiyada noocaasiya qofku waa qaadan karaa laakiin qof in la yidhaahdo ilaa inta dhiiggaasi ka dhammaanayo xabaashiisaa afka kala qabatay oo sugaysa taasi qodob saxa maaha waana arin qofkii ay dhici karaysaba in argagixiso uu ku rido oo is yidhaahdo saacad kastaba adiga xabaashaadii waa ku sugaysaa oo si gaaray kuu eegaysaa arrintaasina wax saxa ma aha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam su-aasha labaad ee ku saabsan haweenayda muslimadda ahi musxaf inay ka dhigan karto meher waxaynu tilmaamaynaa marka hore musxafka warqadihiisan ilaahay hadalkiisa cidina iibin mayso oo qur-aanka ilaahay waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala laakiin warqadahan lagu qoray iyo khadkan lagu qoray iyo hawshan la geliyey musxafka ma la iibin karaa calaa qowli ljumhuur ahlulcilmigu say u badan yihiin haa waa la iibin karaa masaladuna halkaasay ka farac noqonaysa weliba iyagoo ahlulcilmigu in badani sida dadkeennuba aynu ka soo gaadhnay ay yeeli jireen odhan jiray kitaabka la iibin maaye waxaa la iibinayaa waa khidmaddii waa shaqadii iyo hawshii laga qabtay sida aawadeed baa dadkeennu kitaab baa la iibinayaa may odhan jirin kitaabka waa la soo furanayaa bay odhan jireen cibaaradoodaasina cibaaro aada u qiimo badan bay ahayd oo muujinaysa ixtiraamka ay ilaahay kitaabkiisa u hayaan oo ay leeyihiin wax la qaabilin karaa ma jiraane kaa ay farihiisa ugu jirto wixii lagaga soo furan lahaa ee gacantiisa lagaga soo saari lahaa unbaa loo dhiibayaa ee kitaab lama iibiyo ahlulcilmiga qayb ka midana waaba xaaraantinimeeyeen iibahaanta waa diideen oo waxa weeyaan qofku inuu soo iibsado lama diidana laakiin in la iibiyo waa diideen qofku haddaanu dariiq kale ku helaynin ilamaa inuu soo iibsado mooyaane taa cid isku qaban mayso laakiin adigaaga iibinayaa ma iibin kartaa ayay su-aashu ka taagan tahay marka ciddii u aragtay in la iibinayo dee meherna waa u ogolaanayaan inuu meher noqon karo laakiin xaqiiqatan waxaynu leenahay iyadoo masaladu marka hore halkaa ku dhisan waaqiceennan hadda aynu joogno in lagu meheriyo maaha in lagu meheriyo ma aha innagoo og ahlulcilmiga qoladii iibka bannaynaysa inay ku bannaynayso in musxafka meher laga dhigan karo laakiin hadda in lagu meheriya ma aha baynu leenahay dhowr qodobna waa ku sababaynaynaa qodobka koobaad dadka waa lagu dagaa inta badan oo waxaa laga yaabaa qofkani inaanu musxafkan macnihiisaba fahmayne isleeyahay wax la arko shayga ugu qiimaha badan la qabso oo dabeedna uu leeyahay ilaahay kitaabkiisa wax ka qiimo badan miyaa jira meeshiina maal baa la rabaa meherku inuu noqdo fuqahada bannaynaysaana intay ka hadlayaan waa maalnimada waa inta maalnimada ah ila qur-aanka la iibin maaye waa inta maalnimada ah ee waa hawshaayo intaa gashay marka hortu dhinac taqriir iyo dagitaan baa kaga jira oo habluhu hadhow ay ka qoomamoodaan maxaa kugu watay waa qodobka labaadee qiimihiisu waa jaban yahay waa laba doolar laba doolar in inan lagu meheriyana maaha inantii in laba doolar lagu meheriyo qodob saxa maaha hadday saa u fahmayso layaa inaad er laba doolar ma kugu meheriyaa way kula dagaalami lahay laakiin markaa ta kitaabkii ilaahay heblaayo qaar baa wakhtiyada qaarkood muranba nagala dhammaan waayo shiikow igu meheri bay ku leedahay naa kugu meherin mayna wax kala qabso may ilaahay kitaabkiisa anoo qiimaynaya halkaasay ka taagan tahay na adeena qiimaynna mayside waxa weeye waxaanu kugu meherino sheego marka qodobka labaadee aynuu diidaynaa waxa weeye waa qiimo aada u yar laba doolar dee meel uguma sadcaali karto gaariga kuma raaci karto marka waxa weeye in markaa nafteedii laba doolar lagu bannaysto oo la badowsado oo la yidhaahdo kitaabkii ilaahay wax ka weyn dunidaba dabeedna waa yahaydaa ay gurto qodob meesha leeg maa qodobka saddexaad aynu ku diidaynaa waxa weeye dadkeenna in badani marka dambe kitaabka way aflagaadeeyaan waayo annagu waa annagan fadhina meel ummadda lagu kala xukumo marka lagu yimaado hadday gabadhu xitaa qaarkoodoo shan musxaf iyo wax qabsaday shantii musxaf waa iska toban doolar waxa weeye ciddii waalidiinta u ahayd ama mas-uulka u ahaydee la socotay kitaabka waa aflagaadaynayeen marka hore aanay wax jiraahayn waxna may qabsaneen kitaabna dooni mayna hana soo agmarin ee nooga qor warqadda waad arkaysaasay u dhibsanayaan kitaabkii waa la aflagaadaynaya iyada lafteedu marka dambe way ka xumaanaysaa maxaa kugu watay awal maalintii miyaad waalayd markuu yidhaahdo halkanaan sheikhu ka soo qaadayaa shantii musxafe qaarkood shantii musxafu siday markayna duldhigeen annagay nagu yaadeen qaata wakhtiyada qaarkood anigu anaa jeebkayga ka bixiyay wax ka mid ah lacagtii oo kuwiina waa yihahdaad kutubtii ka tagtay bal inta adigu qaado yacni waxaad arkaysaa dhibaatada jirta ee waaqaca ka taagan marka hablaha musxafka yaan lagu dagin ee ha laga daayin xoolo caadiya ha lagu meheriyo musxafka haddii sidiisa loogu darayo oo laleeyahay intaasoo xoolahaanu kugu meerina weliba shan kitaabna ku darso ku darso hadday tahay waa halkeeda laakiin inanay kitaab la arko kitaabka adduunyada ugu qiimaha badan leh ayaan kugu meherinayaa oo ah ilaahay kitaabkiisa oo dabeedna istaada halkee loo dhaafaaba hadhowna laba doolar aad jeebka meelahan kaga raadiso arrin saxa maaha qaarkoodoo aanu qoon ayaa xitaa saxiixulbukhaariga qabsaday oo yidhi saxiixulbukhaariga ha laygu meheri na maxaad saxiixulbukhaari ka taqaana adiga bukhaarina maxaa iska kin galay marka runtii waxa fiican qofku waxa uu garanayo ee waxa weeye isagana aanu ku dagmaynin hadhowna aanu isku qoomamaynayn ummadda kalena aan hadhow lagu carabaynaynin inuu marka horeba qabsado ayaa habboon markaa marnaba ku naseexayn mayno musxaf in meher laga dhigo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaaka allahu khayran jazaa sheekh saa-iilka kale waxa uu leeyahay ma lagu daba tukan karaa imaam garhka xiiraya suwaalkana jiidaya suwaalkoo la jiidaa miyuu ka mid yahay dembiyada waaweyn
ugu horeyn salaadu waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka waana rukni aad iyo aada u qiimo badan oo nebigu inoo tilmaamay sala allahu alayh wasalam addoonka hadday u hagaagto acmaashiisa kalena inay u hagaagayso haddii waxa weeye ay ka xumaatana acmaasha kalena inay markaa xumaanayso oo ay ka mudan tahay xumaanta iyaduna markaa inay xumaato marka xuquuqda ilaahay iyo addoommadiisa u dhaxaysa waxay noqonaysaa towxiidka dabadeed ta ugu mudan wey imaamkana nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo imaamku waxaa habboon inuu noqdo qof bulshadu kaga dayanayso xagga salaada uu tujinayo xagga akhlaaqda iyo wanaagga xagga qaab dhismeedkiisa iyo qaabka ay sunnadu uga muuqato ma habboona inuu noqdo qof waxa weeye ay ka muuqato mukhaalafaad sharci ah oo ilaahay diintiisa uu ku garab marsan yahay garhka oo la xiiraana qofka mar haddaanay jirin daruuro ku kalifaysaa oo ama in garhkii cuncun kaga dhacay iyo xanuun iyo wax kalifaya in la xiiro mar haddaanay wax daruuro iyo dan kalifaysaa inuu xiiraa aanay jirin in la xiiraa waa shay xaaraama wey waa shay xaaraama oo aan bannaanayn nebiguna sala allahu calayh wasalam intaasoo weji buu inagaga booriyey garhka in la yska daayo bal iminka waxaad arkaysaa jaamacaadka caalamka kuwo badan ama ingiriiska ha noqoto ama hindiya ha noqoto ama america kuwo badan inay wakhtigeennan xaaligaa u sheegayaan fawaa'id badan oo ku sugan qaarkood ilaa sagaal faa'iiday tirinayaan oo ay ka mid tahay bakteriyaadka qaarkood oo ku dhaca dhabannada iyo waxyaabaha la midka ah garhkani inuu difaac u yahay oo haddii hanfigaas ama waxyaabaha bakteriyada caawinayaa ay markaa kugu soo dhacaan oo jidhkaagu gadh leeyahay inaanay waxba ku yeelayn laakiin haddaad xiirto intaasoo bakteriya ahi inay ku qabsanayso oo waxa weeye intaasoo xanuun kuu sababi karaysa intaasoo nafaqoo jidhku u baahan yahayna in laga helayo haybad iyo qiimo badan oo kalena uu iska leeyahay ilaa sagaal faa'iiday tirinaysaa gaaladii baa tirinaysa innagoo muslina oo innagoo aan hadalkooda dheg badan u taagayn ee nebi maxamed sala allahu calayh wasalam hadalkiisu qalbigeenna galay uu inagu yidhi wardaaya waxaa habboon inaan la xiirin waana shay xaaraama in la xiiro shakhsigaasina fisqi daahira baa ka muuqda waa qof mujaahirun bilfisqi waa qof faasiqnimadii muujisanaya weeye qofkaa garxiirka ah ee ummaddaysa soo hortaagaya waxaa kaloo la mida isbaalka marada oo layska sii daayo nebigu sala allahu calayh wasalam waa diiday waxaana uu tilmaamay oo inoo tilmaamay qaabka hoos guntiga mu'minku isratu lmu'min ilaa ansaafi saaqayn marka qaab guntiga qofka mu'minkaahi waa ilaa iyo dhudhunka bartankiisa fa in abayta fa ila alkacbayn haddaad diiddo buy nebigu ilaa iyo canqowyada wad walaa xaqa lilizaar mima asfala min alkacbayn hoos guntiga wax xaqa kuma leh wixii ka hooseeya canqowga hadday ragga tahay wixii canqowga ka hooseeya inay qariyaan dumarkaa leh laakiin ragga toodii maaha nebiguna waa diiday uu ciid adagna waa ku soo arooriyey in waxa weeye qofku uu xaraga kibir maryihiisa dhulka u jiido ama ma asfala min alkacbayni fa fi nnaar wixii canqowga ka hooseeya waa naar wey canqowga ka hooseeya waa naar waciid adag baa ku soo arooray waxaanay tilmaameen ahlulcilmigu inay arrintaasi tahay dumarkoo laysku shabahayo nebiguna waa nacdalay cida dumarka isku shabahda waa midda kale ee kuwii kibirka u jiidayey ayaa isku shabahaysaa laydima kala garan karo abibakar asidiiq radia allahu tacaala canhu ayaa nebiga uga soo cawdoo yidhi inna izaari yastarki waxa weeyaan hoos guntigu waa iga siibataa maradu intaana weliba waan ilaalinayaa buuli intaana waan isleehay qabo marbana way iga siibanaysaa nebigu wuxuu yihi markaa lasta miman yafcalu dalika khuyalaa adigu ma tihid kuwa xaraga kibirka u samaynaya kama mid tihid dadka qaarkood baa damcay inay abibakar oo nebi maxamed taskeeyey sala allahu alayh wasalam ay ku dherarsadaan oo yidhaahdaan aniguna xaraga kibir dhulka u jiidi maayo oo haddaa adigu maxaad u jiidaysaa xaraga kibirkuna waa dembi sidiisa u gaara inaad jiidaana waa dembi iyaduna sideeda u gaara haddaad doonto kibirba ayaad u jiidine midda kale iyo idin kala garanaya ka kibir u jiidaya iyo ka kaleba marka runtii maadaamo intaasoo waciid ku soo arooray waa min alkabaa'ir waa dunuubta waaweyn ayaa ay ku jirtaa oo intaasoo waciid oo inaan alle la hadlaynin iyo inay umuur naarta lagu gelaya tahay intuba waa ku soo aroortay marka dunuubta waaweyn ayaa ay ka mid tahay amaa ma lagu xidhanayaa waxaynu leenahay haa waa lagu xidhanayaa qofka kullu man saxat salaatuhu saxat imaamatuhu ilaa bidaliil qofka in daliil diido mooyaane qof kastoo salaaddiisu ansaxdo imaamadiisuna waa ansaxaysaa laakiin qofkaad u diidaysa leedahay dadka ma tujin kartid daliil gaara waa inuu diidaa marka fisqi kasta ha ku jiro hadduu imaamkii masaajidka yahay jumcada iyo jamaacada laga goosan maayo waa lala tukanaya jumcada iyo jamaacada laga goosan maayo xaaraam kasta ha ku jiro mar haddii tiisu ansaxayso wixii dembi uu galo isaga ayay saaran tahay sidaa daraaddeed baa nebigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam akhru zamaanka inay soo bixi doonaan a'imo salaada masalan xumaynaya markii ay saxaabadu weydiiyeen kuwa ma lagu xidhanayaa ma ku xidhannaa nebigu wuxuu tilmaamay haa in asaa'uu falakum wa calayhim hadday xumeeyaan oo salaada kharribaan iyagaa dembigu saaran yahay idinkuna ajarkeeda waa leedihi fa in axsanuu falakum walahum hadday hagaajiyaanna idinkiiyo iyagaba ajar baa helaysaan oo ajarkiinii masalan waa leedihiin qofku hadduu markaa fisqiga iyo foolxumada uu samaynayo mar haddaanay heer gaalnimo gaadhsiisnayna wixii fisqi tahay dembigiisu isaga ayaa qaba laakiin salaada jamaacada laga goosan maayo jumcadana waa lala tukanayaa haddiise la helayo masaajid ka fiican oo waxa weeye isagu cid markaa toosani tujinayso kanba gadaalkiisa way ku ansaxaysaa laakiin kaa kale in lala tukado ayaa fiican laakiin kanna gadaalkiisa way ku ansaxaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaaka allahu khayra jazaa sheekh saaiilkan waxa uu leeyahay maxaa lagu kala garanayaa dembiga yar iyo dembiga weyn
dembiga yar iyo dembiga weyn ahlulcilmigu xaqiiqatan si badan bay isugu khilaafeen maxaa lagu kala garanaya qaarkood baaba ka dhiga yidhi waxa weeye tiro damcay inay sheegaan oo waa toddoba yidhi qaarkood baa toddobaatan sheegay qaarkood baa tirooyin kala sheegay laakiin qaabka ugu fiican waxa weeye in la yidhaahdo tiro ma laha laakiin waxaa lagu kala soocayaa oo daabid u ah dembiga haddii waciid uu ku soo arooro oo masalan goodi adag ku yimaado sida in ama naar loogu goodiyo ama waxa weeye masalan cadho ilaahay loogu goodiyo ama inaan ilaahay la hadlaynin oo il naxariiseed ku eegeyn sida masalan ku timi qofka maryaha kibir u jiida oo kale iyo wixii la mid ah ama qofka beenaala ah iyo waxyaabaha la midka ah haddii dembiga waciid adagi ku yimaado ama nacdal oo la nacdalo oo alla naxariistaa ka fogeeya qofkii sidaa yeelo la yidhaahdo waxyaabaha noocaasi ahi ayaa calaamadu ah dembiga weyn dembiga weyn waxyaabahaasibaa calaamadu ah in markaa waciid ku yimaado ama lagu tilmaamo min almuubiqaat waxyaabaa wax markaa halaaga umuuraha noocaasi ah ayaa lagu gartaa laakiin tiro go-anoo gaara ma laha ee wixii markaa qofka ciqaab loogu yabooho ama layaado masalan xuduud baa laga jarayaa oo waa la jeedlayaa intaasaa lagu dhufanayaa ama layaahdo naxariista allah ha ka dheereeyo ama naar loogu goodiyo ama cadho ilaahay ama waa dembi waxalaajin iyo waxyaabaa la midka ah ayaa noqonaya dembi weyn wixii intaa ka soo hadhayna waa dembi yar wallahu subxaanahu wa tacala aclam jazaaka allahu khayra jazaa saa-iilkana sheekhu waxau leeyahay ma bannaan tahay in muslimiinta jaamacooyin laga dhex sameeyo oo kooxo kooxo oo magaca loo sameeyo sida ikhwaan ama ictisaam ama marka wakayruhu iyay bannaantahay sheekh afiiduna baaraka allah fiik
ugu horeyn ummadda muslimiinta diintoodu waa mid kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyeyna waa mid rasuulka uu usoo dirayna sala allahu calayh wasalam waa mid qibladoodu waa mid ilaahayna waxa uu ku waajibiyey xaqa inay ku midoobaan waactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xaqa ku midooba oo ha kala tegina marka ummaddu sharcan wa caqlan isku khilaafi mayso inay xaqa ku midowda inay waajib ku tahay cidna isku khilaafi mayso oo diinta alle aanay ku kala tegin oo guruubyo iyo kooxo aanay kala noqon si guud la ysugu khilaafi maayo laakiin waxaa dhici kartaa in la moodo ama cidi ismoodsiiso iyada oo kooxa kooxa la sameeyey inaan ummaddu kala tegayn oo kugu yidhaahdo adeer isma diidayaan intaasoo kooxood in la noqdaa oo misna la midaysnaada waa dhici karta inay sidaasi ay qofka maskaxdiisa gasho tan noocaasiya ugu horreyn waxaynu leenahay waa qodobka koobaade hortu kala qaybintan aada kala qaybinaysaa ma diin baa mise diin maaha haddaad leedahay diin maaha dee markaa wax aan diin ahayn ummadda ka daabaanu ku leenahay khayr allah ku siiye haddaad tahay diin maaha waxa weeye wax aan diin ahayn wakhtiga ha iskaga lumin cimrigu waa qaali zamankuna aada buu muhiim u yahay ha iska lumini hadduu yidhaahdo waa diin ma filayo inay si yar ugu dhiiranayaan laakiin waa shaki la-aan inay qalbigooda ka aaminsan yihin inay diin tahay wejiyada kale diin uga dhigeenna waa tilmaami doonaa hadduu yihahdo waa diinna maxay tahay diinta nebigu sala allahu calayh wasalam aanu ku yeedhin ee saxaabadiisii aanay ku yeedhin ee quruunulmufadala aan laga helin ee qarnigii afar iyo tobnaad ka horow islaamka aan gudaheeda lagu arag diintaasi maxay tahay kuwa la yimi ee ugu horreeyeyna ay ahaayeen masalan tabliiqa oo maxamed ilyaas uu bilaabay iyo akhwaanka xasanulbanna iyo raggii la midka ahaa ay soo aasaaseen diintaasi maxay tahay maxayse tahay hadday diin saxa ahayd halkay ku barbaareen maxay ku dambaysay tabliiqa bakistan bay laka yimaadeen maxay ku dambaysay dacwada tawxiidkaee ka taagani maxay tahay ile waxa caalamka ku baahaya waa intaasuune masar iyo si halkii uu ka bilaabay xasanulbanna maxay arrinkeedu noqday caqiidadooduse maxay ahayd waayo maxamed ilyaas maaturidi bay ahayd oo weliba qaybo badan oo suufiya iyo waxyaabo badanna oo afar dariiqo ay isugu yimaadaanna markaa ka kooban laakiin ma doonaya hadda inaan banbaxo waxaynu kaloo tilmaamaynaa marka maalan aada rabto inaad tilmaanto waxaad tidhaahdaa jamaacaatun islaamiya islaamiya idaafada aada islaami u tiirisay ina addiina cinda allahi alislaam islaam inaad u tiirisay lafteedu waxay muujinaysaa inaad wixii diinka aaminsanta waayo islaamka aad u tiirisay ina addiina cind allahi اlislaam waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aljamaacaat اlislaamiya islaamka aada u tiirisay iyaduna waa shay muujinaya shay muxdath ah oo bidco ah oo diinta lagu soo darisiiyey inay tahay waa midda kale eh waa khaslad iyo qeyb aanu camalkii salafu haadihi اlumma ku dareersan inaanu salaf arrintani lahayn oo qarnigii afar iyo tobnaad arlada la keenay ayaana kuugu filan inuu shay baatila yahay waa midda kale ee waxay keensanaysaa ummadda muslimiintu inay madax kala duwan yeeshaan oo aan la garanayn waana waxyaabaha maanta weylaadka iyo dhibaatooyinka ay muslimiinta u soo jiideen la arkay oo marka shaksigu yidhaahdo kooxdaydu amiir bay samaysanaysaa kooxdan kalena amiir bay samaysanaysaa dee kooxaa dadka laynayaana inay amiir samaystaan iyo kuwanaa u sabab ah iminka al-shabaab dhibaatada ummadda ay ku hayaanee la og yahay waxay u xujaystaan aaminsan yihiinna amiirkoodu inuu amiir sharciya yahay saasay aaminsan yihiin waxa uu farayaana inay diinta waafaqsan tahay ee dadka lagu laynaya marka ma cid baa kaa dhegaysanaysa haddaad kooxa kooxa bannayso inaad tidhaahid haddaanu ikhwaan nahay annaga amiirka yagu waa saxan yahee shabaabow kiinuma saxnee meesha ka saara annaga kaayagaa wax saxanna amraya oo tabliiqna yidhaahdaan annagana amiirka yagu waa saxan yahee nimankaa meesha ha laga daayo amiirkooda oo ictisaamna yidhaahdaan annana amiirka iyagu waa saxan yahaye kaa kale meesha ha laga saaro ilaahay miyaan laga baqayn midkoodna ma saxna midkoodna ma saxna waxa saxan wixii ummadda muslimiintu ay hore ahaan jireen markii hore bay ahaan jireen maantana in badanoo ka mida ay tahay oo ah waar amiir aan kaa dowladda ahayn oo amiirulxadar ah oo jiraa ma jiro amiir waa kaa dowladda uun ummadda kale wa dhammaan shacab baynu nahay culimo iyo codkarba shacab baynu nahay wadaadkana waxaa xil ka saaran yahay ummadda xaqa inuu caddeeyo inuu kala guruub guruubeeyo isagoo xaqiya baadil ku kala guruubeynaya mooyaane oo waad odhan kartaa cidda manhajkii salafka raacda way saxan yihiin cidda khilaaftaana way khaldan yihiin waayo markaa maxaad sheegtay diin baad sheegtay laakiin guruub maad tirsanin qof isagu manhajka salafka diida mooyaanena cid kale baadil ku sheegi maysa manhajka salafka in la sheegayaana waa afar qodob oo qura sida masalan ahlulcilmiga qaarkood ay baraarujiyeen sida caalimka saalix ibnu cabdicasiis asindi xafidahu llahu tacaala afartaa qodob markaad fahanto haddaad salafi tahayna waad muuqan haddaanad ahaynna waad muuqan manhajka salafku waxa weeye kow saxaabadu waxay isku ijmaacday ee isku raacday inaan la khilaafin waa qodobka koobaad wey waxa weeye an laa yukhaalafa bima ijtamacat marka asaxaaba saxaabadu waxay isku khilaaftay inaan la khilaafin oo laga hor iman waa qodobka koobaad wey laba waxay isku khilaafeen waxay ku ijmaaceen inaan la khilaafin wixii ay isku khilaafeenna inaan khilaafkooda laga bixin oo qowl ka mida ah adilada lagu rajaxo hadday laba qowl ugu kala baxeen masalada inaan mid saddexaad la keenin hadday waxay isku khilaafeen inaan khilaafkooda laga gudbin ee khilaafkooda lagu ekaado oo intay ugu kala baxeen mid ka mida la qaato oo aan qodob cusub la keenin waxay ku ijmaaceenna inaan marnaba la khilaafin oo xujo sharciya a loo arko waayo watabic sabiila man anaaba ilaya bu aley waxaad raacdaa jidka ka aniga iisoo noqonaya waxa weeyaan waa saxaabadii nebiga bacdu ahlicilmi maxay ku fasireen abi bakar saxaabada kalena sidaasi leg weeye marka jidkooda waxay ku kulmeen waa qodobka koobaadee waa la raacaya waa xuja sharciya waxay isku khilaafeenna khilaafkooda waa inaan laga bixin waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee manhajka salafka marka la leeya manhajka ha la raaco waxa weeye waxay ka aamuseen saxaabadu in laga aamuso saxaabadu diinta wixii ay ka aamuseen ee ay hore u geli waayeen ama sifaadka ilaahay iyo marka asmaadiisa halkii ay ku joogsadeen inaan laga gudbin oo la odrhanin waxa weeye maya ee waa annagu waa sii soconayna waayo marka waxa weeye cilmi naafid ah oo fulaya iyo bibasari naafid ayay ku markaa ku kaaftoomeen wa bibasarin naafidin kafuu waxay ku gaabsadeen oo isku taageen waa aragti xeel dheer indheer garadnimay isku taageen marka halkay ku istaageen iyo waxay ka gaabsadeen ee aan sabankoodii mutacaaraf ahayn waa in laga joogsadaa kooxahan la samaynaya waa ka mid wixii aan sabankoodii mutacaaraf ahayn ee wakhtigoodii la oqoon ee salafku iska daayeen waa in laga joogsadaa qodobka afraad ee ugu dambeeya ee manhajka salafku waxa weeye adilada sibay u daliishadaan qawaacidulistidlaal bay leeyihiin qaabay wax u xujaystaan baa jira qaabkay adilada u xujaysan jireen iyo fahankoodii waa in lagu gaabsadaa iminka ahlulbidac kastaa xujay haystaan cid bilaa xujahaya ma jirto khawaarijtu adilada way xujaystaan murji'adu way xujaystaan waxa weeyaan marka ashaaciradu way xujaystaan muctasiladu way xujaystaan firaqa lumay oo dhani adiladay xujaystaan bilkitaab wasunna walijmac intooda badan waa xujaysanayaan nin cidlo iska taagani ma jiro laakiin maxaynu kaga duwannahay waxaa jira ahlu sunnuhu qaabay wax u xujaystaan oo imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada uu masalan seeska ugu dhigay oo fannigan usuulka raggii seeska u dhigay ee koobaad uu ahaa marka qawaaciddii salafku adilada u xujaysan jireen iyo fahankoodiina inaan la dhaafin manhajka salafkee lagu sheegaya waa afartaa qodob waa saxaabadu waxay ku ijmaacday in lagu joogsado aan laga gudbin markay iskhilaafaanna inaan khilaafkooda khilaaf kale lagu biirine intay isku khilaafeen adilada lagu kala rajo aan khilaafkooda laga bixin halkii ay ka aamuseen iyo waxay ka soo gaabseenna lagu joogsado oo laga aamuso oo waxaan wakhtigoodii jiri jirin aan la soo darrisiin iyo adilada qaabkay u istidlaalaan qawaacidu markaa istidlaal cinda salaf oo usuulka lagu barto inaan laga tallaabin manhajka salafka lagu sheegaya waa intaa wax kale maaha haddaad se tidhaahid kooxa kooxaa bannaan dee manhajkii salafka khilaaftay adaa dibadda iska dhigay waayo wax aanay saxaabadii marin oo sebankoodii aan mutacaaraf ahayn oo la oqoon oo qawaaciddoodii istidlaalka aan waafaqsanayn oo halkay ku soo gaabsadeen aana iyaad rabtaa ummaddii intaad kala firdhiso inaad kooxba horjooge u samayso horjoogahaasi wuxuu doono amro qaarkood yidhaahdo dadku waxay qalaan ha cunina yaa amraya horjoogahooda marka in ilaahay laga baqa wey kooxa kooxa in bulshada laga dhex sameeyaa sharcan wax bannaan maaha maantaba ha u qiil dooneen maantaba ha ku daaleen ummaddu indhahay kala haysaa qalbigana waa qabtaa mana waalla waanay arkayaan war ummaddu siday ahaan jirtay ha loo daayiyo wadaadowna shacab baynu nahe shacabnimadeenna aan ku koobnaanno war dowladdana wixii mas-uuliyad iyo dowladnimadeeda ha loo daayiyo innana dacwadda aan fidinno ma ninka yidhi baa khaldan mise ninka yidhi koox kastaaba intay amiir samaysato qaarna amiirkoodu isqarxiya ha yidhaahdo qaarna maantaba arlada ha ku wareejiyo marba meel ha u saaro qaarna siyaasadda ha ku milo qaarna meel qolaba meel ha u kacdo oo ummaddii muslimiintu ha kala tafaraaruqdo wax la qaadan karaya maaha wax la yeelayana ma aha kitaab iyo sunnana ma waafaqsanaa ilaahayna xaqa ha inagu mideeyo baatilkana ha inaga soo hadeeyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jasaaka allahu khayra jazaa sheekh saa-iilkan waxau leeyahay wit salaada witirta mawaajiba su-aasha labaad aan raacinaya waxay tahay sheekh maa xukmu man saba allaha warasuulahu
su-aasha koowaad ee odhanaysa salaada witridu ma sunna mise waa waajib calaa saxiixi araajix waa sunne salaada witridu waa sunne waa jiraan qolada xanafiyada madhabka xanafiyadu inay yidhaahdeen waa waajib waa jirtaa laakiin saxiixu waxa weeye markii nebiga sala allahu calayh wasalam ninkii acraabiga ahaa weydiiyey ee uu ku yidhi waxa weeye shanta salaadood markuu sheegayey marka hal calaya kayruhaa wax kale may saaran tahay salaad kaloo laigu leeyo igu waajibahay ma jirtaa nebigu wuxuu yidhi laa ilaa an tadawac inaad sunno falato mooyaane waxba kale laguguma leh macnaha habeen kasta iyo maalin kasta shantaas salaadood baa inagu waajiba salaad habeen kasta iyo maalin kasta ina saaran oo aan shanta ahayni ma jirto salaad mar waajibaysaa waa jiraysaa ama janaasaa waajibtay ha la yidhaahdo ama masalan ciideynka oo kale ahlulcilmiga qolada waajibinaysaa waa waajib ha yidhaahdeen taasi waa sanadkii mar ama waa meyd mar laguu keenay umuuro noocaasa waa gaar laakiin habeen kasta iyo maalin kasta waxa taagan waa shantaas salaadood witriduna habeen kasta waa taagantaha de markaa waajib maaha laakiin waa sunne habeen kastana waa lala imanaya laakiin waa sunne waajib maaha qowlkaasi oo ah qowlka jumhuur ahlulcilmi culimmada badankeedu mareen ayaa xoog badan oo ka xoog badan qolada xanafiyadee tidhi waa waajib masalada labaad ee ku saabsan qofka alle iyo rasuulkiisa caayaya waxaynu leenahay ahlulcilmigu dhammaan waxay ku ijmaacsan yihin oo aan laba isku qaban qofka alle caaya ama rasuulkiisa caaya ama malaa'igta caaya ama muqadasaadka kaleba caaya sida kitaabka ilaahiy waxay la mid ah inuu yahay kaafirun billaah inuu gaal caddaada yahay bal waxay ku ijmaacsan yihiin gaalka asalkaa isagu inuu ka daran yahay oo waxay yidhahdaan kufru ridda aklad biijmaaci اlmuslimiin min alkufri اlasliyi waxay yidhahdaan gaalnimada riddada iyo qofka mar dambe gaalooba isagoo hore muslim u ahaa way ka adag tahay biijmaaci lmuslimiin dhammaan sida culimmada muslimiintu ku kulansan tahay way ka adag tahay qofka asal ahaan u gaalka ah waayo qofka asal ahaan u gaalka ah in badan baa la daayaa oo la nooleeyaa bal waxaa laga yaabaa in markaa inanta lagu ogolaado adoo muslima inanta yahuudiyadda ah iyo ta waxaweeye kiristanka ah ee dhowrsoon inaad guursato ay xaas kuu noqotaa waa kuu bannaan tahay oo ay markaa reerka kuu kala maamushaa marka qofka gaalka asal ahaan u leh wakhtiyo badan baa la dhowraa laakiin nebigu muxuu yihi sala allahu alayh wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedela dila murtad imaa inuu soo noqdo imaa in qoorta loo dheereeyo imaamka muslimiintu xadka uu ka oogo mooyaane xal kale ma leh marka qofka ilaahay caayaya yani waa arrin aada weyn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ilaahay weled buu leeyahay markay yidhaahdeen weled ilmo ay u tiiriyeen takaadu samaawaatu yatafaarna wa tanshaqu اlardu wa takhru اljibaalu hadan an dacow liraxmaani walada ilahay wuxuu tilmaamayey waxay samaawaadku ku dhowaadeen inay qarqarxaan oo markaa dhulkuna uu jeexjeexmo oo uu la kala dhambalmo oo ay buuruhu markaa burburaan oo ay soo daataan inay ugu yeedheen ilaahay inuu ubad leeyahay daraaddeed kelmaddaasi inay yidhaahdeen alle ilmuu leeyahay ayay waxay ku sigteen samaawaadku inay qubtaanba kelmaddaa daraaddeed oo buuruhu ay wada dhambalmaan oo dhulku qarqarxo kelmaddaa ilaahay ilmuu leeyahay maxaad u malaynaysaa qofka afka ku kala qaadaya bisabri raxmaan ilaahay abuurkiisa kalama tashan markuu abuurayey qaabkanuu u sameeyey tala kuma lahayn labiyo dhadigka laga dhigayo midabka loo yeelayo tala kuma lahayn inta uu noolaanayo tala kuma lahayna iftiinka allah keenay isagu isma keenin go-aan ma lahayn xitaa qabiilku ka dhalanayo ilaah baa ka dhigaya isagu isma ogeyn risqiga uu cunayo allah siinaya wax uu isagu samaystay ma aha waa wax ilaahay siinayo carabkuu ku hadlaya allaa siiyey bikulli jur'a dhiiri halka u dambaysa ayuu ilaahay waxa weeye intaaba isagu u samaynayay nicam oo dhanna isaga ka imanayeen hadhowna ka loo noqonaya ah ayuu afka kula dhiiranayaa marka runtii waa arrin aada u adag arrinkaasina dhexdeenna waa jiraa weliba waxa ka daran dee wax badan buu keensanayaa hadduu gaaloobo qofkii biijmaaci lmuslimiin markuu gaaloobo dee inan muslima ninuu noqon maayo oo qoyskiisii arrinkiisii halis buu ku jiraa oo waxa weeyaan qoyskii waa arrin burburinaya waa arrin mustaqbalkiisaba burburinaya haddaanu ka soo noqon waa arrin waxa weeye hadday saacaddaa naftu ka raacdo biijmaaci lmuslimiin aanu janno urinayn ee uu naarta ku waarayo haddii uu markaa isla uu waxaa ku dhawaaqay ay naftu ka raacdo marka rag iyo dumarba cid kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala arrimada noocaasiya kula dhiiranaysaa ilaahay ha ka baqato rabbina wixii hore ha uga toobad keento ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteenba xaqa hayna waafajiyo cadhadiisana haynaga badbaadiyo jannadiisana haynagu mannaysto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waaya bismi llahi raxmaan su-aashu waxa ay tilmaamaysaa ribaanu masalan hellay ridii dee taran baa ka joogta neefkii koobaad ee dhashayna waaba la iibiyey oo wax dee sadaqad lagu bixiyey wax iyada dib loo siiyeyba waa jirtay marka arrintaa iyada ah xukunkeeda maxaa laga yeelayaa ridaa iyo taranteeda iyo umuuraheeda waxaynu tilmaamaynaa ugu horey nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska zayd ibnu khaalid aljuhani waxa uu tilmaamayaa nebiga sala allahu alayh wasalam in la weydiiyey can daalat alghanam ariga baadidiisa ayaa nebiga la su-aalay sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay nebigu markuu baadida ariga ka warramayey inamaa hiya lak aw liakhiika aw lidi'b aw kamaa qaala sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi nebigu ariga baadidiisu ama adiga ayay kuu sugnaatay ama walaalkaagii ay ka luntay ama habar dugaag marka waa inaad qaadaa nabigu wuxuu amray in la qaado maxaa yeelay saddexdaa mid uun bay noqonaysa haddaad qaadi weydo dee habar dukaag baa cunaya haddaad se qaaddo ama adaaba yeelan ama ciddii lahayd ayaa u iman doonta marka neefka adhiga ah iyo waxyaabaha noocaasiya marka lagu yabooho muddo hal sano ah cid lala waayo shaksigaasi isaga ayaa yeelanaya hadduu sidaasi doorto oo uu sidaa ku mulkiyo waxa weeye sharcan baa loo ogol yahay isaga ayaa yeelanaya mar hadduu sidaa doorto oo uu mulkiyo danihiisa ayaanu ku maamulan oo ku bixsan haddii wakhti wakhtiyada ka mida intaa kadib ciddii lahayd u timaaddo waxa weeye neefkii koobaadee masalan dee markii hore uu helay iyo wixii ay dhashay intii aanu mulkiinee sanad masalan aanay ka soo wareegin wixii ay dhashay intaasi unbaa baadi noqonaya laakiin inta dambe ee intii uu mulkiyey ay isaga mulkigiisa ku dhashay isagaa iskale marlayba haddii loo yimaado iyo haddii kaleba marka rida noocaasi ay xalaal bay noqonaysaa waayo waa risiq ilaahay uun keenay haddii ciddii lahayd ay timaadana dee iyadiiyo neefkeedii koobaad oo kale sanad gudihii kollay inahaasiba iska noqon ayuunbaa la celinayaa oo la bixinayaa haddii cidba la waayana sidaas ayay marka arrinkeedu ku dhammaaday marka sidaasi baa lagu mulkiyayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam runtii su-aasha odhanaysa haddii ribada dani kugu kalifto ka waran waxaynu tilmaamaynaa ugu horeyn ribadu waa min kabaa'iri dunuub waa dunuubta waaweyn ee nebigu uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam sabcu lmuubiqaatka inay ka mid tahay toddobada waxalaajiya waana dembiga qura ee qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala dagaal markaa u iclaamiyey ee uu markaa ogeysiiyey faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih u diyaargarooba oo qaba dagaal alle iyo rasuulkiisa ka ahaaday xaggooda marka runtii waa dembi adag waxaana dhici kartaa qofkii wax aan daruuro ahayn oo masalan guri daarah iyo intuu wax isaga baahdo isagoo guri yaroo kaleo iska fiicanba iskaga jira inuu markaa daruuro ka dhigo ama hadduu doono isagoo reer iska haysta mid labaad baan ku darayaa inuu yidhaahdo u daruuro ka dhigo oo wax dhici karta marka waxaanu leenahay addaruura marka qad kahura qaa'iluhaa waqalla faahimuhaa sida bacduculamaa yidhaahdeen in badani way tidhaahdaa lafdiga daruura laakiin inta fahmaysaa way yarta daruura iyo dani kugu qasabtay haddii ay tahay dee waxyaabahan muxaramaadka ahi ribe iyo qeyrkoodba waa bannaanaanayaan addaruura tubixu lmaxduuraat iyadoo shuruuddeeda ay leedahay daruuradu qaabkay u bannaanaataa dee way bannaanaan kartaa ribo daruura hadday timaado laakiin waxaa dhici karta waxaa daruuro lagu sheegaya inaanay daruuro ahayn oo ay iska tahay dhisme iyo waxyaabaha noocaasi ahi daruuro ma noqonaya marka waxa fiican qofku risiq ilaahay oo xalaal ah inuu weydiisto ilaahay subxaanah wa tacaala intuu ka fogaan karayo ribada iyo wixii raadkeeda lehba inuu iskaga fogaado taasibaa habboon wax aan daruuro ahayna aan daruuro lagu sheegin waayo daruuradu waa xad qofku ama ay dhimasho ku imanayso ama dhibaato aad u weyn oo aan nooceedoo kale la xamili karayn uu ku tadaruraya ay soo gaadhayso oo markaa halaag ku dhoweynaysa laakiin qof guri iska haysta oo isna u baahan hadduu doono guri ka sii qurux badan ama gurigii baa nagu yaro cidhiidhiyoomo mid weyn baanu raadinaynaa leh inuu daruuro sheegtaa qodob saxa ma aha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alla subxaanahu wa tacaala xaqa ha inagu sugo hana inaga dhigo kuwii markaa fi dunya waalaakhira dariiqa xaqa a raaca cilmigaana wixii aynu gefnayna allah inaga dhaafo wixii aynu asiibnayna dhammaanteenba allah inagu anfaco miisaanka xasanaadkana ha inoogu daro jannadiisana allah inagu rafiiqiyo ciqaabkiisana hainaga ilaaliyo dhibaatooyinkan wareegaya xanuunadan iyo waxyaabahan caalamku ka qaylinayana alla inama soo gaadhsiiyo subxaana wa tacaala alla inama soo gaadhsiiyo allah hainaga hayo cidda muslimiinta uu ku dhacayna ilahay ha ka kor yeelo baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr ilahay ha inoo aqbal allah subxaana wa tacala aclam jazakum allahu khayr jazaa sheekha ilaahay khayr iyo xasanad allah ha siiyo inagana kuwa qaatay ku dhaqma allah inaga yeelo aada iyo aada sheikheena inagu ducayno saa inoo soo booqanaya cilmiga inoola imanaya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته